waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
su-aasha u horeysa bal julaay toddobadeediibaa xanibaadahan heerkan ugu dambeeya lagu soo rogay magaalada melbourne adiga marka shaksi ahaan sheekh ahaan ama qof ahaan sidee arrintaas kuu saameysay waxaanu ku dhownaa saddex bilood inta hadda xanibaadahan lagu soo jiray bismillahi raxmaan raxiim xasan waad mahadsan tahay daweyntaad igu soo dhaweysay idaacadda s b s runtii arrintaas dad badan culays bay ku tahay dadkii u bartay inay maalin walbaba dibadda joogaan oo dibadaha ama shaqo u baxaan ama caweys meel u aadaan ama dadkaas way ku adkaatay laakiin aniga alxamdulilah ilaah mahadii arrintaas aniga iguma adkaan sababtoo sidaydaba nin socod socod badan ma ihi nin indhala baan ahay marka waa raalli baan ilaahay aan ugu noqday sida aan aan ku ahay xaalkayga oo ku yahay hadda ka hor maaqan bil wakti laga joogo v o a arrintaas way i weydiisay sidaasaana ugu sheegay in aan wax yacni ta'siir ah ama saameyn aniga gaar ahaan iguma iguma yeelan sababtoo ah diin leh baan ahay dhinaca kalena nin gurigiisa hadiyo jeer iyo reerkiisa la jooga ayaan ahay marka waa sida ilaa hadda uu ku socdo inkastoo aynan boqol kiiba boqol ahayn sababtoo wax badan baa iga maqan oo aan kolleer dagaalka sheegi doonaa laakiin gaar ahaan aniga wixii ku saabsan waa dhib kuma jiro waan fiicana waa gartay markay noqoto kulamadii iyo xiriiradii aada la sameyn jirtay ama hay-adaha aad ka tirsan tahayna waxaan isleeyahay dhanka online-ka aad u isticmaashaan weli horta horta zoom baan isticmaalnaa markaan shirar u badno inteynii imaamada ahayd oo golaha imaamada ku jirta shirka zoom baan ku qaadanaa shirarka kale oo dad kale aan la galo zoom baan ku qaataa laakiin waxaanu mar walbaba la bedeli karin oo wax loo dhigo aan la helaynin dadka markaad is-ag fadhidaan oo wada hadlaysaan oo isu sheewada sheekeysanaysaan oo laga yaabo inaad halkaas shaah ku wada cabaysaan wuu ka duwan yahay waa waa mowqif ka duwan laakiin sida sida sida maxay maamaadii soomaalida sidaad jecesha haddaa weyda sidaa ka badan weysa ayaad yeelaysaa waa gartay isbedeladii u dambeeyey oo hadda la sameeyey labaatan iyo sideedii bishii lasoo dhaafay oo waxoogaa xanibaadihii qaarkood la fududeeyey bandowgii sagaalka fiidmaa waa tii la qaaday waxaa ku jiray in dadka diimaha shan qof iyo weliba qofka hogaaminaya markaas diinta ama salaada ama noocay doontaba ha noqotee iyo iimaanka la ogolyahay arrintaasu wax macnaha ma u sameyneysaa muslimiinta maadaama weli masaajidadii iyo goobihii gudaha ay xiran yihiin
xasanoo horta ama shan dheh ama toban dheh arrinteenii annagu arrinteenu masaajid baan annagu naqaanaa masaajidna waa meesha markay ugu yar tahay ugu yar tahay aad labaatan qof soddon qof iyo wixii ka badan aad aada sugayso weeye oo meelaad dad badan aada ku sugayso inay kugu yimaadaan ood ku tukataan shan qof waxba ma waxba hadda ma bedelin waxba ma keenayso aniga waxaan aaminsanahay dowladdu waxaa ku jira dad badan oo takhasus leh takhasus badan baa ku jira dowladda dadka ay la tashanayso oo wax la wada waxaa ka mid a takhasuska dadka yaqaana cilmu nafsiga waxa la yidhaahdo psychologiga qofka sida loola dhaqmo sida wax loogu sheego sida haddii uu welwel badan laga sugayo oo laga filayo welwel sidii loo dejin lahaa marka tabtaanu waxay ahayd tab dadka diimaha qaba ama diin diimo sheeganaya lagu dejiyo oo leado taasaan idiin samayna hadduu muslim yahay hadduu kristaan yahay wuxuu doono ha noqdee waa dejin qof qofka lagu dejinayo laakiin camal ahaan anagu dee salaadaheenu jamaacay ku xiran yihiin oo dad badan inay isu yimaadaan oo ay halkaa ku wada tukadaan ayay ku dhisan tahay waa gartay tallaabada tan xigta oo laisleeyahay waxyaalo badan waa lagu khafiifin doonaa haddii gaar ahaan tirada kaysasku ay meeshii la rabay gaaraan waa sagaaliyo tobanka bishan hadda bilaabatay ma isleedahay markaas masaajijada waa la furi doonaa
horta annaga guul waxaa noo ah oo aada iyo aada wax aan u sugayno oo aan ku hanweynahay ah inay horta xaaladaha bukaankaani inuu hoos u dego intaa uu intaas sii degaayo sii degaayo maanta waxaan maqlayay toddobo ayaa la sheegayey shan hoos labo saddex zero maruu gaalo maruu gaaro ayaan runtii quudaraynaynaa in la helo marka haddii zero la helo haddee markaa way furaan masaajidad waxaan rajaynayaa in la furi doono inkastoo dowladdu maalin kaliya aynan fiirinaynin ee dhowr maalin iyo wax isku celcelinayso markaasay fur furi karaan oo odhan karaan masaajidada markaa waa la tegi karaa iyadoo weliba lagu dari karo physical distancing sideedu u jirayaa waxyaabo badan bay ku xisaabtamayaan sababtoo ah xanuunkani xanuunkani waa anigu qiyaastayda sidaan isleeyahay dakhtar ma ihi laakiin qiyaastayda waxa weeye waa xanuun marna hoos u dega marna soo kaca hoos u dega haddana soo kaca marka mar walbana waxaa kaariyar u ah bini aadamka u ah bini aadamkaa sida oo qofbaba qofka kale u gudbinaya isu imaadkay isu imaanayaan waa waa hawl uu ku socdo weye marka waan rajaynayaa haddii xaaladuhu ama bukaanku uu aada u yaraado oo dadka laga waayo wax isqabadsiiya hadda maanta maanta newski waxaa ku jiray qof keliin gareeya oo nadiifinayay shopping center qofkii baa la yidhi haddee wuu isbaaray waa laga helay wuxuu diiday wuxuuna samaynin inuu meeshii la yidhi afar iyo tobanka bilo ha ka soo bixin gurigaada ayuu jebiyey marka dadku dhibkooda waxa weeye maaleynan waxba ka filaynin ayaa wax oga maanaya si kastay dowladdu yeeshay lacag baa loo qoray dadkii inta ay ka baxayaan waa waa waa aad baa loo sasamay sidaan runtii odhan karo dadka waa la sasamay laakiin dadku waa waa kasoo taagan yihiin ilaahay ha garansiiyo inay dantooda iyo danta dadka kale ay fahmaan waxaan saaki waxaa la mida waxaan dhegeysanayay barnaamijka carabigaan dhegeysanaya s b s ka saaki waxay soo saareen nin injineer ah oo mar walbaba loo dirayay guryaha inuu tago marka internetka iyo ka xumaaday iyo waxaan iyo samey marka wuxuu yidhi dad guryaha markaa tagto dadkoo kula sheekaysanayaan waxbay ku weydiinayaan su-aal bay ku weydiinayaan maalin walba oo guri aan tago waxaa sharikaddu waxay leysaa hay-adda ma dhaqan dadka guriga jooga inay qabaan xanuunka iyo in kale isbaar ilaa afar shan jeeraan isbaaray uu yiri oo mid walbaba aan aan aan liigu sheegay inaan negative ahay waanan ku faraxsanahay sababtoo ah markaan negative noqoday dadkii aan ka iminana way ahaayeen sida ka muuqata anigiina waa noqday qoladii aan la shaqaynayena bakdi ma qabaan marka mujtamacii sidaas inuu u sameeyo dadka ayaa laga doonayaa waa gartay sheekh ciisow twenty twentyga ama sanadkan hadda dhammaanaya dabcan waxaa lagu tilmaami karaa sanadkii coronaviruska oo waa la bilaabanay marka sheekh ahaan xiriirka adiga iyo bulshada inii dhexaysa maxaa iska bedelay matalan su-aalaha culimo ahaan layni soo weydiin jiray khilaafyada marmar layni weydiin jiray inaad wax ka xalisaan sanadkan iyo sanadkii ka horreeyey markaad isu barbarigtid maxaa isbedelay
runtii hadda de dadkii waa la kala go-ay oo dadka dadka markay masaajid isugu yimaadaana su-aal lagu weydiiyaa waxaan arki jiray dad su-aalaad markay masaajidka markuu furnaa rabay wallahi su-aal baan rabay inaan ku weydiiyo laakiin hadda waan waan laqsanahay bal aan soo xusuustee galabta casarka ama maqribka iyo ayaan imaana masaashii ku weydiinaya marka su-aalaadku saasay u socon jireen laakiin hadda su-aalaadkii waxay ku soo urureen intii zoom isugu timaada aya haddii uu xasuusto su-aashii lagu weydiinayaa ama taleefon inay kugu soo weydiiyaan ukiran su-aashaasi arrintaas hadataas maxaan ka idhaahdaa taleefonku laftiisa ma badna hadeer siduu waagii hore u badnaa hadda uma badna ma aqaan dadkii meelo kale jawaabaad ka heleen ma ma mental health baa jiro iyago laftigooda xoogaa buuq iyo walwal ku furan yahay marka laakiin kolleyba su-aalaad way jiri doonaan oo ku saabsan yacni xanuunkan sida looga bixi karo iyo dad attitudekooda sidee baa wax looga bedeli karaa maxay noqon kartaa waa mawduuc joogto ah ilaa uu ka dhammaanayo ilaa bukaan xanuunkani uu ka baxayo waa su-aalaad ku saabsan yani way way imaan doonaan waa gartay sheekh ciisow sidaad og tahay xanuunkan intuu dhacay hadda bulshooyin badan oo dadka soo galootiga oo soomaalidu ku jirtuu saameeyey saraha dhaadheer ee filimington iyo norad melbourne waa og tahay oo warbaahinta asbuucyo dhan bay haysatay marka iyaga si gaara albaabada loogu xiray iyadoo la sheegay in xanuunku uu dad halkaasi degan ku faafay waxyaalaha ka dhashay waxaa ka mid a in dowladdu hadda ay dadkaas weliba qoysaska caruurta badan leh iyo dadkii ay isleeyihiin xanuunay qabaan inay dhaheen guryo brivateanu muddo laba sana inii kiraynaynaa liiska guryahana waad ku sii jiraysaan qaar dadkaas ka mid oo aanu la hadalnay waxay noo sheegeen in arrimahaas ay ka cagajiidayaan oo aysan rabin inay meesha ka fogaadaan waxyaalaha ay dhahaanna waxaa ka mid a masaajidka noo dhow oo dadkiibaa noo dhow marka culum ahaan markaad fiirisid marka la fiiriyo dhibka sarahaas ka imaan kara dadka qaar waxay sheegaan caruurahoo kale in ay dhici karto meelaha qaarkood in lagu gada maandooriye oo dhibaatooyinka caruurtu ay badan karaan marka markii labadaas laysu miisaamo culmo ahaan maxaad kula talin lahayd waalidiinta dhanna raba masaajid inay uga dhowaadaan dhanna rabi lahaa in caruurtoodu ay ku korto meel ka fog dhibaatooyinka maandooriyaha iyo kale ama dhalinyaro laga yaaba inay xoogaa suuqa galeen ama dhibaata ku dhacday xasan waa su-aal aada iyo aada miisaan u leh oo runtii u baahan dadku inay ku eegaan caqli iyo maskax qofku hadduunan labadaa caqli iyo maskax isticmaalin waxa u soo haraya waxa weeye boodbood inuu wax boodbood uu ku qabto ama uu ku jawaabo ama uu yacni ka yiraahdo hadal aan si fiican loo bislaynin ama fikrad aan si fiican u bislaan inuu ka yiraahdo ayay keenaysaa qof walba qof walba waxaa lagu eegaa anigu waxaan xasuustaa ma aqan bil wakti laga joogo shir waxaan ku jiray zoomka ah oo d h h s ee arrintaa ka hadlaysay oo ay leedahay dad dad guryahaas northka melbourne iyo flemington waxaa jira reerar waxaa jira laba qol ku jira markaasay waxay haystaan lix caruur toddoba caruur sideed caruur waa cadaalad ma ahay yidhaahdeen cadaalad maaha sababtoo mid keliya hadduu xanuunsado kulligood waa isu gudbayaa cluster waxaan ay yidhaahdaanuu noqonayaa oo dhaqso isu gaarsiinaya marka sida ka muuqata dowladdan victoria state aada iyo aada waxay culayska intay tabarteeda ah ay saaraysaa dadka caafimaadkooda in la ilaaliyo sababtoo ah qof caafimaad qaba ayaa wax baran kara shaqayn kara fikrad keeni kara laakiin qof xanuunsan isagii inaad waxu qabato oo isagii ku mashquulshay noqonaysaa marka had iyo jeer danta ugu weyn ee dadka dowladaha ah ay ka leeyihiin waxa weeye dadkooda inay xayowgooda ay dhowraan oo qofka uu noqdo qof wax ku biirin kara mujtamaca laakiin qof buka maalin walbaba buka waxba kuma biiri karo dadka waxba kuma fikrado kuma dari karo shaqo xoog kuma ma hayo sababtoo caafimaadkiisa baa meel xun maraya marka fikraddaas aada iyo aad bay habeenkii aniga aan shirkaa ku jiray aad bay ila macaaneyd weliba laga saari maayo su-aashaasaa ku jirtay hadday labadii sano dhammaato bandibaddan loo tuuraya dadkaas waxaa leeyi macasalaama meel raasada may ma jirto dowladda gacantooday ku jiraan ee masaajidka masaajidka salaad meel kastaa lagu tukadaa ilaahay diinteenu diin waasica weeye nebiga calayhi salatu salaam xadiis uu ku jiraa jira uu leeyahay dhulka waxaa la iiga dhigay masaajid diimaha kale kuma tukadaan waad aragteen dadka kale diimaha kale kuma tukadaan dibadaha iyo laami agtiisa iyo baarki iyo kuma tukadaan iyagoo meel dhisan bay ku tukadaan marka dadka odhanaya masaajidka ma tegi karno haddee diintiibay waxay kala middhigayaan diimihii kale ayay kala middhigayaan waxaa loo baahan yahay caruurta iyo reerkoo wada jira meeshii dantooda caafimaad iyo waxbarashadooda ay ku jirto inay qaataan arrinta masaajidka ah waa arrin dib looga hadli karo weeye oo la odhan karo dowladda halkaan waxaan u baahannahay meel yar inaad mawlac halkaan nooga samaysaan oo aan ku tukan karno wa waa looga doonaya wa habeenkii way ku jirto suaashaas arrin la baari karo gadaal loo eegi karo waayo laakiin prioritiga waxaa iska leh dadkan caafimaadkooda in meel la saaro in marba haddii xanuunkaana uu bixi karin oo maalin walbaba u taagan yahay waa in la afjaraa arrintaas oo loo helaa alternative badiil in loo helo oo guryo loo ijaaro dowladda kharash iyo miisaaniyad bay ku bixinaysaa marka dadku waxaan jeclaan lahaa inay caqli iyo maskax ku shaqeeyaan shay su-aal kastood qabto waa laga jawaabayaa ha qoraal baa la siinayaa dadkaan hadday yidhaahdaan anagu shaki baan qabnaa meeshaas haddaan ka tagno in dibadda nalo nala ku tuurayaan qabnaa warqadaa la siinayaa oo laleeyahay waxay waxay ma dhacayaan waddankan waddan waxa weeye sharci uu ka shaqeeyo maxkamad baad jirta oo la geyn karaa haddeer maalin dhaweed waxaan maqlayay dad business u furnaa oo businessk businesskeedii wax gaareen ayaa waxay samaynayaan dacwo la yidhahdo class action class action baa loo bixiyey intii isku dan ah dadka guryaha ku jira class action bay noqonaysaa marka dambe marka dowladda waxaasoo dhan way og tahay in ayna ka bixi karin laakiin dadka anigu waxaan jeclaan lahaa dadku looyaraa jooga communityga dad soomaaliya looyaraa jooga ha la tashteen sidaasaa loogu sheegayaa sida xaalka uu yahay
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho